xuseen oo weesaa ka warqabtaba hadda degmada jallaqs iyo degmada mahadaay deegaanka udhexeeya dhulbeereedka ayaa waxaa ka jiray waayihii ugu dambeeyey isqaabsi dhuleed arrintaas marka waxay sababtay inay ka faa'iidaystaan dad kala duwan oo shaqooyin kale oo ka baxsan shaqooyinkii deegaanka ka jiray ka shaqeynaya sida nimankii meesha looga adkaaday oo nabadiidka ahay iyo dadka u adeegaba waxay sabab u noqonayaan inay fududeeyaan in dadka iska hor yimaadeen oo deegaankaas caqabada ka yimaadeen annaga ka hir shabeelle ahaana insha allah waxaan dadaal badan gelinay inaan matala arrintaas in muddoaba aan ka shaqeynay inayna dhicin dawaabtahay haddii mar haddii meesha haddii dhimasho imaato oo dadku ay ka shaqeeyaan in laysku dhaco dadku waa iska waa caqabadahaasaa dhex kara insha allah
wasiir maxaa nooga sheegi kartaa dhinacyadii dagaalamay dhimasho haddii ay jirto iyo haddii dhaawac uu jiro intaad kala socotaan wallaahi sida aan xogaha ku helayno annaga dadku waa dad reer miyiya oo beeraley isugu jiro iyo dad xoololey ah oo dhulbeereed yar oo tayadiisu yar tahay iyo tiradiisaba oo aan dhulka mataqaana labada gobol meelaha isaga yimaadaan ku yaallo oo aad ka warqabto inay in muddaad isku haysteen marka maalmahan ayaa waxaa dhacay isku dhacyo aan saas u weyneyn marka waxaa dhacday dhaawacna waa jiraa dhimashana waa jirtaa laba dhinac tirooyin isla eg oo adigu laba iyo laba dhimashaa ayaa ilaa hadda wararka aniga aan haayo wixii gadaaldaba ka dhaca waa gooni laakiin ilaa hadda laba iyo labo iyo dhaawacna wuu jiraa dhinacyada kala duwana marka kan maamul ahaan hirshabeelle mar haddii dagaalkii intaanu bilaaban kahortagiisu ay dhici waysay hadda katabadaga wax ciidan ah oo aad geyseen goobihii lagu dagaalamay ma jirtaa wasiir ha waa geynay ciidan waxaan geynay nabadsuguud iyo boliis iyo isugu jiro iyo waxgarad badan oo labada dhinaca inta way ku sugan yihiin waxaan rajeynaa in mar dambe ina wax dhicin laakiin walaalkiiba haddee cadow ayaa mataqaanaa ka faa'iidaysanaya oo taladiisu ay fara faragelin ku leedahay xogaha aan helaynana nimankii laga adkaaday oo deegaanada laga xoreeyey sabriwaaga ay qabaan waxay ka shaqaynayaan dadkii ka adkaaday inay isdagaalaan marka anagu ka hirshabeelle ahaana hadda maamulkeena oo dhan iyo amnigeennu waan ka wada shaqaynana waa dadkii aan madaxda u ahaynay oo deegaankeenna ahay oan kasoo jeednay dadka halkaa degenno hadda ma ku kala maqnaan karaan inay isdilaane dagaalamaane waxaan ku qasbannahay inaan mataqaanaa gogol nabadeedna ugu baaqno xabad joojinna aan ka samayno waana ku baaqnay waana tegaynaa hadda aan kula hadlayane wufuud kala duwan ayaa kusii wajahan annagoo hadda markaan garowa ka laabanana waa tegi doonaa insha allah ugu dambeyn wasiir hadda xaaladda sidee tahay hadda waxaan ku baaqnay xabadjoojin waxaan la hadalnay magaasha dhaqanka labada dhinac waxaan la hadalnay waxgaradka waxaan la hadalnay siyaasiyiinta oo dhan waxaan baaq u dirnay cid kasta waxaan la hadalnay saraakiisha amniga heer federaal iyo heer state waa hadda aan kula hadlayo ku socdo wasiiro iyo maamulka gobolka shabeelle dhexe iyo maamulka gobolka hiiraan waxaa tegi doona madaxweyne ku-xigeenka annaguna markaan ka laabna halkaanan tiim kale oo hadda madaxweynaha la socdo anigo aan kamid ahayna waa tegi doonaa dadkaas waxaan rabnaa inaan nabad waarta ka samayno oo ciidan kale la kala qaado dhulka la isku haystana xal waara inaan ka gaarnaan rajeyna insha allah